bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan ee khayaaran dhegeysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xillidan oo kale aad kala socotaan radio muqdisho oo codka jumhuuriyadda soomaaliya habeennimada jimcaha mooye waa habeen axada isniine ay soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha afraad sanada labada kun lix iyo tobanka qodobada barnaamijka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah shirmadaxeedkii shanaad ee madasha sare ee amniga qaaradda afrika oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada bahar dhahar ee dalka jamhuuriyadda federaalka etoobiya ayaa maanta si rasmiya halkaasi loogu soo gabagabeeyey waxaa kaloo barnaamijkaan idinkugu haynaa madaxweynaha soomaaliya oo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayay ka wada hadleen iskaashiga dhaqaalaha labada dal iyo weliba tan gobolka barnaamijka caawa waxaa kaloo ku maqli doontaan taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir uu shaaciyey in gacanta lagu dhigay raggii ku lug lahaa fal saakay ka dhacay degmada dharkeenle ee gobolka banaadir oo lagu weeraray laba gabdhood oo walaalaha oo mid ka mid ay geeriyootay halka midda kale ay dhaawac kasoo gaartay falkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa barnaamijka sidoo kale ku maqli doontaan tartan xifdin qur-aanka kariimka ah oo ay soo qabaqaabisay jimciyadda al-ishraaqa oo ay ka qayb galeen arday soomaaliyeed oo ka kala socday siddeed iyo tobanka gobol ee dalkeena soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay masjidka isbeesiga islaamka ee magaalada tan muqdisho qaar ka mid a ardayda ka qayb galaysa tartankaasi oo ka hadlaya ayaa barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale guddoomiyaha jimciyadda al-ishraaq oo isna warbixin ka hadlaysa ujeedka tartankaasi usoo diyaariyeen ayaa maqli doontaan waxaa kaloo maqli doontaan agaasimaha guud wasaaradda waqaafta iyo diinta oo shaaciyey in tartanka xifdinta qur-aanka kariimka uu qayb ka yahay howlaha wasaaraddu ay bulshada u hayso sidoo kale xildhibaan maxamed amiin xasan oo isna guddiga diinta waqaafta baarlamaanka ka tirsan ayaa barnaamijka ka qayb gala kana hadli doona xuska maalinta dhirbeerista qaranka oo lagu qabtay magaalada tan muqdisho waraysi ayaan idinka haynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha oo arrimahaasi ka hadlaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa intaan barnaamijka ku guda jirno waxaa inoo farsameynaya maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macali xasan waydkana waa idila socodsiinaya kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta heesta barnaamijka aan ku daafuraynana waa aynu ku bilaawnay shirmadaxeedka shanaad ee madasha sare ee amniga iyo qaaradda afrika oo muddo laba maalmood ah ka soconaya magaalada bahardahar ee dalka jamhuuriyadda federaalk etoobiya ayaa si rasmi ah loo soo gebagabeeyey shirka ayaa arrimaha u weynaa ee diradda lagu saaray waxaa ka mid ah waxqabadkii shantii sano ee lasoo dhaafay xaaladda nabadgelyo ee amniga qaaradda afrika doorka qaaradda ee amniga caalamka iyo weliba fikrado isdhaafsi la xiriira tayeenta amniga iyo xalinta xasradaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah madaxda shirkan ka qayb gashay ayaa sheegay in kulankan aaraadii laisku dhaafsaday ay waxtar u leeyihiin in afrika ay mashaakilkeeda xal u hesho doorna ku yeelato go'aanada arrimaha caalamka ka dhacaya madaxda shirkan kasoo qayb gashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha etoobiya xili maryam dusalin madaxweynaha togo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda suudan madaxweynayaashii hore ee botswana mauritania xogiyihii guud ee qaramada midoobay kofi annan wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michael ketin wakiilo ka socda dalalka kale ee qaaradda afrika beesha caalamka iyo qubar caalami ah oo arrimaha amniga qaabilsan gudoomiyaha madasta sare ee amniga afrika olusun obasanja oo ah madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee nigeria ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay ficil ahaan uga shaqeeyaan sidii afrika ay doorkeeda ugu ciyaari lahayd arrimaha caalamka dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-isul wasaaraha etoobiya xayli maryam duselin oo kulan ku yeeshay dalkaasi etoobiya ayaa ka wada hadlay iskaashii labada dhinac ay ka yeeshaan dhinaca dhaqaalaha labada hogaamiye ayaa dhinacyada siyaasadday amniga ka sokow si qoto dheer waxa ay uga wada xaajoodeen iskaashi dhaqaale oo dhinacyo badan oo labada waddan dhex mara madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulankaasi ka soo jeediyey fikir ku saabsan in labada dal ay abuuraan guddi iskaashi oo heer wasiir ah iyadoo tallaabadaasina uu soo dhoweeyey ra-wasaare xayli maryam dusaleyna labada dal ayaa ka wada shaqayn doona horumarinta barnaamijyada mihnadaha iyo weliba shaqo abuurka maalgashiga beeraha teknolojiyadda iyo arrimaha bulshada madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha etoobiya ayaa waxay kaloo ka wada hadleen suurtagalnimada in waddamada geeska africa ee kala ah soomaaliya etoobiya jabuuti iyo suudaan ay samaystaan suuq ganacsi oo ka shaqeeya kobcinta dhaqaalaha afartaasi waddan taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa shaaciyay in gacanta lagu dhigay raggii ku lug lahaa falkii saakay ka dhacay degmada dharkeenle ee gobolka banaadir kaa oo lagu weeraray laba gabdhood oo walaalaha oo midi ay falkaasi ku geeriyootay jenaraal cali xirsi bari cali gaab taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay gacanta ku dhigeen raggii lagu tuumayey inay ku lug lahaayeen weerarkii saakay ka dhacay degmada dharkeenley waxaana uu xusay in maxkamadda lasoo taagi doono raggaasi marka ay dhammaato baaritaanka iminka ku soconaya waa kan taliyaha oo arrimahaasi iyo arrimo kale oo ku saabsan xaaladda amni ee caasimadda soomaaliya ka hadlaya bismillaahi raxmaani raxiim gobolka banaadir bishan abriil ee maanta toddoba iyo tobanka guud ahaan dhacdooyin ma jiraan marku dhahayo laqarax wuxuu ka dhacay hotel alhindi dhacdooyin yaryar oo burca nimankan nabadiidka ah ay geystaanna way jiraan xaaladda waxaan dhigi karnaa boqolkiiba konton waxay u eg tahay ama tahayba xaalad nabadgeliyo oo inteeda ku wanaagsan wax dhacdaa oo codamaalmeedka ka weyn ma jirin xalay oo kale gabar degmada hodan ka shaqaysa ayaa lagu dilay xaafadda saydiyaalo gurigeeda lagu galay niman basoololey ah saakay nin dhacaya mooto ayaa laba qafood qafo dhintay qafo dhaawacmay dhacdooyin iska normal ah ayaa dhacayay dhammaan dadkii falalkaas geystay oo dhanna waa dad ay ciidanka booliisku hadda markaas gacanta ku hayaan ninkii mootaa dhacayay oo dhaawacay dhimashada geystay ciidanka booliisku gacanta ku hayaan intii hadeer bishii hore shan iyo tobankeedii wixii ugu dambeeyey kiisaskii ka dhacay degmadaas kiisaskii ka dhacay waxay ahaayeen kuwo gacanta lagu hayo oo laga warqabo heerka ay gaarsiin yihiin iyo dadkii falalkaas galaba maxkamad loogu gudbiyey qaybaha booliiska gobolka banaadir waa afar qaybood ah oo ay hoos yimaadaan sideed iyo toban saldhig degmooyinkuna waa toban iyo toddobo saldhigga sideed iyo tobnaad waa saldhigga makaaraha oo suuqa weyn u ah saldhig rugaha ganacsiga iyo canshuuraha iyo mataqaanaa howlahooda laga wado annaga waxba ma dhacaan ma dhahayno laakiin dadaal fara badan ayaan ku haynaa in dadaal jiro oo waxqabad jiro waxaad ka garanaysaa xataa waxaa lagu qabtay shirkii ugu dambeeyey oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay uga wada hadlaayeen nidaamka iyo doorashada iyo qaabkeeda muqdishaa lagu qabtay wax masiibo ah na kama dhicin shirar kaloo badan ayaa ka socda waxaad moodaa aniga saan u aragno in ay horumar ku tillaabsanayso qaybta guud gobolka banaadir annaga oo keliya maaha waxaa jirta qeyb guud oo kale oo ciidamada nisa oo iska ba iska garabsano waxaa jira guddoomiyaal degmo ciidamo leh oo ka qayb qaata degmooyinkooda waxaa hadda loo guurayaa oo la socdaa ciidan midaysa oo ka shaqeeya nisa iyo boliis isugu jira oo maamul ahaan hoos tegi doona gobolka banaadir oo abniga ka shaqeynaya waxaan u malaynaynaa inay arrintaas ka soo reyn doonto waxaan is leenahay askariga hadduu daryeel halo gobolku uu ka dhaqaala roon yahay taracsiyada noocyada ciidamada waxaan u haysanaa in amnigu intaa kasii fiicnaan doono waa magaalo gaadiidkeeda iyo dadkeeda aysan kala yarayn
tartan xifdinta qur-aanka kariimka ah oo ay soo qabanqaabisay jimciyadda al-ishraaq ayaa waxaa ka qayb galay arday soomaaliyeed oo ka kala socday siddeed iyo tobanka gobol ee dalka iyagoo ku tartami doona boqol afar iyo tobanka qur-aanka kariimka ah kaasi oo maanta si rasmi ah uga furmay masjidka isbeesiga islaamka ee magaalada tan muqdisho qaar ka mid a ardayda ka qayb galaysa tartankaasi ayaa la hadlay warbaahinta ismarkaana waxay sheegeen in aada u faraxsan yihiin ka qaybgalka tartanka xifdinta qur-aanka ee masjidka isbaasiga ka soconaya gudoomiyaha jimciyadda isxaaq maxamed cabdiqani sidow ayaa isna warbaahinta qaranka u faahfaahiyey ujeedka tartankan ay usoo qabanqaabiyeen cabdiraxmaan maxamed jiir waxaa ka socda dalka hiiraan hiiraan ka soctaa hay bal ka waran sida ugu diyaar garowday ka qaybgalka tartanka quraan akhris
sidaan bay diyaargaroobay
quraanka meeq meeq mar aad laba mar hay maxaa rajaynaysaa
gacantku intaa kale inaad waayahay waa waxaan filayaa inaad kusoo aqriso quraanka oo si fiican ugu diyaar magacaaga codkaaga nuuqaad gobolka cabduuli xaashi gobolka galgaduud gobolka galguduud sidee ugu diyaar garoobay tartanka quraan akhris allah si fiican baa iskugu diyaarinay
maxaa rajaynaysaa guud
kaalinta koowaad mise koowaad ايوه قرانك انت جرى
والله ما عندنا ولا حسن مترك ولا
waxaa u diyaarsantaha hadda in qur-aanka kariimka aad soo kaafriso xafid qur-aan aad kasoo magacayga waa ibraahim maxamed axmed oo ka socda gobolka waqooyi galbeed qoyi galbeed hay ibraahim sidee ugu diyaar garow tartanka si fiican
imse jara qur-aanka dhamis wax badan adigu ilaa lix sano qur-aanka dhameeyay aywa qaab nuucee marka aad ugu diyaar garowday aad ka qayb gasho tartankan iyo maxaad rajeynaysaa inaad gaarto waxaan rajeynaa insha allah guul saro kaalinta koowaad inaan galo gacanta koowaad Ah.
aywa yaa gacan- yaa kaa gacansiiyey markayna magaalada imaad muqdisho Ya?
muqdisho ina imaatay yaa kuusoo degan
Ee, maal cabdillah Ay, waayahay Ee, markii ugu horreysay markaa magaalada imaatay aa markii ugu horeysa aniga magaalada waxaad rajeynaysaa hadda inaad kaalinta koowaad aad gasho Ah, insha Allah.
Akhriska.
insha allah Ee, niman gudoomiye marka hore usoo dhawtay tv-ga bal waxaad ka warantaa ee, tartankan iyo muddada uu socon doono iyo cidda soo qaban qaanka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا أقول فرح سنة هاي إن أنا كلنا ليا شو اسم تي في شغالة هذا دمان إن وش عندنا كلنا كان ما أنت فرمي أول مرة الصومالية دوران كريمك إن شاء الله تعالى إلا جمعه ويحرم دونا ما أنت هرنا إنه فرمي إلا ويجا أم أسبوع شنتا مال إيش عندنا إن شاء الله تعالى waayahay ee, muxuu ku saabsanyahay tartankan Muxuu ku saab- halkan ayuu dhacaya intuu socdo إن وحكو سابسين هاي وأوالمرين لو أوالمرنا ضدك قرآن كحفظسن وحنا كتلا كان استيديو تمك قبل الصومالية صوماليا ودن ودحيا أما أهن قبل قارة أما ضد قارة أيوتها وصوماليا ودن باكو كل أنت استيديو تمك قبل الصوماليا ودن يا ودن كي هذا حمر مجال دي حمر شوكتا وهي waxaa sheegtay in ilaa ay jimcuhu tartanka quran akhrisku uu socon doono ee bal daawadayaasha ka daawanaya TV qaranka waxa ku sharcada qaabka tartankaas u socon doono een wuxuu u socon doonaa kolley hadeer qorituur baa la sameeyey sida ay dadka tv-ga live-ka uga daawanayeen een qorituurka qofka ku soo baxay ama qofka koowaad galay ama labaad ama saddexaad waa la sii caddeeyey hadeer buu ku soo baxay qorituurka waxaan ugu horeey waxaan filayaa go- gobolka shabeellaha hoose kaalinta ama een geli doono een qofka ugu horeeya ee tartanka fadhiisan doono ee guddiga garsoorkana waa joogaan ee xuku- xukumaya ee qur-aanka dhegeysanaya dadkana live insha allahu tacaala waa imaan karaan masaajidka ama goobaha een maxaa la leeyahay oo ka socdo masaajidka isbaysiga ah ee weyn ee muqdisho ku yaala gaa- si gaar ahna waxaan een reer muqdisho leeyahay dadka qur-aanka ama een maxaa la leeyahay xafadada ay xifdisan qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala si gaar in loo soo dhaweeya naga mudan yihiin maxaa yeelay een dadka fanaaniinta ama ciyaartooyda ama toddob iyo toban jirada lalahay ama waxyaabo badan waa soo dhaweynayay tan oo kale ayaa naga mudan dadka qur-aanka ilaahay sadriga iyo laabta ku hayay inaan soo dhaweyn saas oo kale wayahay ee soo qabaqaabidda ee tartanka quran akhriska ayaa idinka kacaysa een waxaa dad waa jiraan een maxaa leeyahay qaarkood maxaa leeyahay laakiin jamciyadda ayaa u istaagtay samaysa jamciyat al-ishraab waxaana si gaar ah aan gacmo way way jiraan gacmo yar oo gaagaaban een maxaa leeyahay oo mudan insha allah in loo mahad celiyo ay ka mid tahay bangiga salaama insha allahu tacaala waya ugu dambeyntii marka ee, ardayda ee ka kala socota sideed iyo toban gobol ee tartanka quran akhriska ee ku tartamaya ee, abaalmarin noocee ayaa la siinayaa qofka iskuwaadka waxaan ka sheegi doonaa insha allah gadaal barnaamijka insha allah laakiin waxaan ugu talagalnay mablaq ka weyn mabaaliqda la bixiyo ama qadar lacag ee, insha allahu tacaala sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waqaafta iyo diinta sheekh cumar faaruuq sheekh cabdicasiis kaa uu sheegay in wasaaraddu ay soo dhoweynayso tartankan islamarkaana tani ay qayb weyn ka tahay howlaha wasaaradda ay u hayso bulshada soomaaliyeed وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إيه، انت كذب حمرك هره دمان أهل القرآن كي يددك مقرن الساخيات هكا مسؤولين المسؤولين محمد السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaan kadib runtii waxaa wasaaradda awqaabta iyo arrimaha diinta farxad u ah maanta inay barnaamijkan qabanqaabadiisa iyo fulintiisa ay muxuu ahaaye qayb muhiima ay ka tahay barnaamijkan oo ay soo qabanqaabisay jamciyat al-ishraaq litanmiya al-ijtimaaciya jamciyadda al-ishraaq ee horumarinta bulshada Ee, dabcan ee, wasaaraddu waa waxyaabaha maanta barnaamijka meesha ka fulaya oo ah sida muxuu ahaaye qoorka ku qoranba jaa-isatu soomaali lqur'aani alkariim waa waxyaabaha muhiimka ah ee wasaaradda ee, ka mid ah shaqadeeda iyo acmaasheeda marka runtii farxad gooni ah ayay inoo tahay Ee, runtii qur-aanka walaalayaal wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ee, dhaxalka u ah dadka soomaalida caalamiyan iyo adduunka oo dhanna ee lagu yaqaano ay muctarafka ku yihiin inay yihiin dadka ahlul qur-aan waad arkaysaan oo qofka markii uu ee, ilmaha uu dhasho waxa ugu horeeya ee lagu abaabiyo intaan iskuul la geynin dhaqanka iyo thaqaafada soomaalida waa in la geeyo dugsi qur-aan in la geeyo marka waa fadli gooni ah waaye xataa waxaad dareemaysaa ilmaha markii uu dugsiga qur-aanka uu qur-aankii soo xifdiyo wuu ka mustawa sarraynayaa wuu ka fahmi badnaanayaa ardaygii faslul awal alibtidaa'i ka soo bilaabay ee aanan qur-aanka aana soo haleelin wuu ka fa- wuu ka wuu ka fahmi badnaanayaa wuuna ka darajo sarraynayaa marka waxa keenaya waxa waaye fahmada qofku waxa u furayo waa qur-aanka fadliga qur-aanka waaye marka in qur-aanka muxuu ahaaye la xoojiyo in qur-aanka la dhiirogeliyo in qur-aanka iyo ahlul qur-aanka kor loo qaado runtii waxa waaye waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa wax ugu wanaagsan oo muxuu ahaaye ay dadku ay sameeyaan marka farxad gooni ayay inoo tahay in muxuu ahaaye arday soomaaliyeed oo qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala een, xifdiyey oo xifdisan inay dhammaan gobollada soomaaliya maanta ay ka kala imaadaan ayagoo raba halkan inay muxuu ahaaye ku tartamaan ay ku tanaafusaan falyatana- falyatanaafasu lmutanaafisuun ay ku tartamaan ku tanaafusaan qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala marka runtii farxad gooni ay inoo tahay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wasaaradda awqaaf washuun diiniya soomaaliya waxay xoogga saaraysay maalmahan dambe sidii ay dib ugu yagleeli lahayd ama u tafciilin lahayd u dhiiragelin lahayd مؤسساتكي iyo hay-adihii diiniga ee dalka ama masaajid ha ahaato ama dugsiyo qur-aan ha ahaadaan ama macaahid diini ha ahaadaan ama muxuu ahaaye maraakis islaamiya ha ahaadaan ama dib in loo aasaaso almajlis lacla lishuuni diiniya iyo lajnada iftaha marka waxaasoo dhan waxaa saas u adaca bulshada saas u ah marka maanta waan hambalyaynaynaa barnaamijkan jaa-izada oo ah barnaamij muhiima runtii calaa mustawa soomaalna wax badan ka tari doono in qur-aankii dib muxuu ahaaye loo ta'siisiyo oo qur-aankii iyo ahmiyadiisii dadka dib muxuu ahaaye risaal ahaan loogu gudbiyo marka meeshaan oo kaleenta ma raba in muxuu ahaa warka uu aad u dheeraado mar labaad waxaan u hambalyaynayaa dhammaan muxuu ahaaye dadka soo qayb galay sida uu guddoomiyaha noogu furay barnaamijkana insha allahu tacaala barnaamijka wuu noo furnaan doonaa marka inaan muxuu ahaaye soomaalida waxaan u sheegi lahaa inay u istaagaan dib sidii ay qur-aankii iyo ahlu qur-aankii ay u noolayn lahaayeen u dhiiragelin lahayen inay u istaagaan barnaamijkan inuu noqdo barnaamijkii muxuu ahaaye ugu horreeyey laakiin uusan noqonin barnaamijka ugu dambeeyey wuu socon doonaa wasaaradda iyo dhammaan jamciyaadka iyo kullin insha allahu tacaala barnaamijkan oo kalenta ayay dhiiragelin doonaan wayna joogtayn doonaan intaasaan kusoo gaabin lahaa kelmadeydii hada wabilaahi towfiiq dameertiina xildhibaan maxamed amiin xasan oo ka mid ah guddiga diinta iyo waqaafta ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya u qaabilsan ayaa sheegay in kabaarlamahaan ay soo dhoweynayaan ismarkaana ay mudan yihiin carruurta ka qaybgalaysa xifdinta qur-aanka kariimka in la dhiirigeliyo lana joogteeyo tartanada noocan oo kale ah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه يقول الله عز وجل في كتابه العزيز انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه intaa kadib waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso salaamo culammada sharafta leh ee halkaan isugu timid muxuu ahaaye qiimaha iyo qaayaha leh dee caalamka aada loogu yaqaano guud ahaan soomaaliyana laga yaqaano sidoo kale madaxda gobolka ee wasaaradda agaasimaha guud wasaaradda arrimaha diinta waqaafta akhyaarta kale waalidiinta iyo ardayda tartamaayo u yimid halkan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha hay-adda jamciyatlishraaq ee halkan timid madaxda hay-adaha kale khayriga ah ee halkan iyaguna yimid qof walba ah magaciisa iyo taytalka uu haysto ayaan ku salaamayaa intaa kadib kelimaadkii ku habboonaa ee aada iyo aadka u macaanaa ee laga jeedin lahaa halkan hadday ahayd dhiirigelin hadday ahayd fadliga qur-aanka uu leeyahay iyo ka hadalkiisa oo diiniyan iyo macnawiyad intaba ah waa laga hadlay culimmadii halkaan istaagtay jazaahum allahu khayran sheekh cabdirasaaq iyo sheekh cabdilfataax iyo sheekh cabdiraxmaan maxaan sheekh hadda u dambeeyey oo muraadkana ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddan ayaa horey uga hadlay waxaas leeyahay anoo ku hadlaya marka magacayga magaca guddiga arrimaha diinta iyo qaabta ee baarlamaanka magaca guud ee golaha shacabka iyo muxuu ahaaye madaxda dowladda intaba dareen gooni ah ayayna gelinaysaa arrintan ay tallaabada ah ee jamciyatul ishraaq qaaday ee ku aadan qabashada tartan ku aadan ama abaalmarin lagu bixinayo qur-aanka kariimka loona qabanayo dad ka yimid saddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya waa wax aada iyo aada tasawurka laga bixin karaa ayuu ka wan yahay adhaanta waxa kusoo dhici karo way dhacaan sportis gobollada waa loo qabtaa dalka degmooyinka waa loo qabtaa aqoon-isweydaarsiyaa la sameeyaa xilliyada ramadaanka oo kale laakiin ilaa hadda cid ku fikirtay mashruuc islaami ah oo saan u weyn kuna aadan kitaabkii ilaahi subxaanahu wa tacaala waa waxaa la dhihi karaa tawfiiq min allahi waa marka hore wa uma waa dadaal iyo aragti bisayl ayna ku jirto iimaaniyaad iyo ruuxaaniyaad ximbaarsan oo ay la yimaadeen dhallinyarada jamciyatul islaam maqaamka maanta aynu joogno ah masjidu tadaamun alislaami oo muqdisho ku yaala waa markii ugu horeysay min ladun dib loo habeeyey oo muxuua laga soo noqday burburkii iyo dhibaatooyinkii dalka barnaamij nooca u ballaaran lagu qabto waxaan jeclahay miftaaxu khayrin inuu barnaamijkan noqdo oo culammadii soomaaliyeed ee isaga timaado gudaha iyo dibadda lagu qaban doono barnaamijha noocan oo kale ah lagu wacyigelinaya ummaddii dibna loogu xasuusinayo dibna boorka looga shafaayo maqaamkii lagu yaqiin ummadda soomaaliyeed ee ah inay ummadda soomaaliyeed yihiin dad boqolkiiba boqol fafaad ah meelaha la isugu yimaada caalamka ay ugu horeyso ayaam almuusim alkhayr oo xajka iyo la joogo markii aad la kulantay dadka qaar ee dowladaha islaamka ka yimaado markaad tiraa soomaaliya ka yimid waxay muujinayaan ama ku isla markiiba jawaabtay ku siinayaan waxaa waaye ka warran soomaaliya qur-aankii dadka sidiiba ay xudisan yihiin say yihiin dad lagu yaqiini waayo marka meesha aan taaganahay waxaan ugu mahad celinaynaa ilaahna subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag u weydiinaynaa macalimiinteena jazaahum allahu khayran ee la baray qur-aanka kariimka ah macalinkeena alwakaal macalinkiisa alwakaal soo ma dhihi jira dugsiga marka la joogo sidii oo kalean leenahay macalimiinteena allaha barakeeyo jamciyatul-israaq mashruucan hadda maanta ka bilowday halkan wuxuu ikifaalo u yahay in hurdadii laga kacay wuxuu ikifaalo u yahay in islaamnimadii iyo muxuu ahay khayrkii lagu yaqiin ummadda soomaaliyeed ee ah ku dheganaanshaha diinta inuu iftiin horle u soo baxay waxaan ugu batay muddooyinkaan dambe ad ogtihiin dhalinteena in loo isticmaalay waxyaabo badan dhalinteena inay ka dhaceen noloshii waad arkaysad qaar muqaadaraad cunaayo qaar muxuu ahay waalid aan haysanina jilid iska yaallo inay dayacan yihiin in marka la helo ubad kale oo ximbaarsan ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisii waxay khayr iyo wanaag u tahay iyo kudayasho u tahay ayna noo ifinaysaa in weli nolol ugu jirto waxaa aada ii taabtay wiilashaa yaryarka ah ee toban jirada ah ee ximbaarsan ilaah subxaana wa tacaala kitaabkiisii iyadoo laga yaabay dad ka waaweyn oo toban jeer dhali karo inaysan xataa sixi karin muxuu ahay faataxadii inaysan sixi karin waxyaabihii yararka ahay waajibaadka ayaa laga raba qofka inuu diintiisa barto dadkaasna waxaa leena ilahay soo hanuuniyo khayrna allah ka siiyo dhammaan intii abaabushay soo agaasintay hirgelisay qabsoomidda kulankan khayrka ah waxaan rabaa manadadan inaan muxuu ahaye uga dhawaaqo una bogaa una sheego ummadda soomaaliyeed inay aragti gaar ah u yeeshaan si gaarna uga fikiraan inta laysku hahaysto waxyaabaha kale mashaariicda ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqdo ama wax aanan wanaag u hayn ummaddeena ha noqdaane in loo soo jeesto in ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisii iyo diintiisii kor loo qaado kitaabka waa xablullaahi almatiin qofkii haysto wuxuu la mid yahay xarigii ilaahi subxaana wa tacaala qof gacantiisu ugu jiro ma ma ma ma hoogo ma dulloobo ma baadiyoobo dhib iyo dhibaato ma arka ilaahi subxaana wa tacaala wuu noo sheegeen culammada way noo sheegeen nolosha ciriiriga lagu jiro ee amni darro ah ee abaare iyo gaajo iyo cudurro ah waxaa keenay gajeesata in laga jeestay ilaahi subxaana wa tacaala digdigiisii iyo ku toosnaantii diinta ilaahi subxaana wa tacaala iyo waddadii nala amray dadka markay kacbaadayaan rafaadka iyo dhibaatada jiro ayaddii suuratu daha ku jirtay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsac ilah wuxuu le maxaa rafaad ilah wuxuu le qofkii ka jeesta ilahay dikrigiisa nolosha wuxuu ku noolaanayaa cariiri tusaalaha ugu yar waxaa waaye fiiri markaad ku dukan weysid salaada shanta waqti mid ka mid aad ku dukan weysid muxuu ahay jamaacada maalintaa noloshaada iyo qaabka noloshaha fiiri guriga ha noqdo dadka diriska ama deegaanka ha noqdo ama xataa shaqciyadaada fiiri waxaad dareemaysaa cajsi waxaad dareemaysaa wax badan inay shataabti amr uu kugu jiro taladaada inaysan toosnayn maxaa keenaya marka qofkii ka jeedsinaya dikrigiisa nolosha wuxuu ku noolaanayaa cariiri wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamana waxaa la keenaya asoo indhoolo ah inuu dhaha la-ya u gab yahay ma aha macnaha wuxuu shaqaystayna ma jiraan oo ajir iyo khayr iyo wanaag ka horeeya ay ula yimidna ma jirto qof wax kala ogna ma ah qofkii dhahala ilaahi subxaana watacaala aragga uu tiray niyad uu leeyahay wax waa dareemi kara laakiin jidka uu ku socdahay ma inuu qodxa leeyahay inuu buuro yahay inuu goda god yahay ma dareemi karo uma jeedo qofki marka wax ka horeeya kaasuusan u ogeen waayo wax u diyaarsan oo ilaahi subxaana watacaala hortiisa ula tagaayahay ma jiraan marka wuxuu leeyahay ilaahayow adduunka indhaha ku qabay waxbaa arki jiray ilaah maxaad ii keentay anigoo saana qaala kadalika dadka aayaatuna fanasiitaha sida wuxuu marka aayaadkeeniya ku yimid waa tilmaantay oo aayadaha yimid waa qur-aanka kariimka ah wuxuu ku tusinayaa noloshaada waxay tahay mas-uuliyadda ku saaran waajibka lagaa rabo xuquuqda adiga aa leedahay ilaahi subxaana watacaala xaqa asiga uu kugu leeyahay xaqa naftaada ay kugu leedahay ehelkaada xaq ay kugu leeyihiin qaraabada diriska guud ahaan mujtamaca la nooshahay mas-uuliyadda caalamka o dhan kaa saaran oo ah inaad tahay qof ximbaarsan diintii iyo risaaladii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo dadka in la gaadhsiiye ah cilmigana ma aha qofka keligii inuu asi isku koobo ma aha waciidaa ku soo arooray waqti waga cilmi badan tihiin hal xaraf oo taqaanin inaad dadku si wanaagsan u gaadhsiisid yaa muhiim ah nabi alay slam wuxuu balliguu canii walow aaya aayad baa allah ka dhigay waxa laga gaadhsiiy xadiidkii kale wuxuu ah qofkii qariya cilmi ilaahay uu baray aljamahu allahu bilijaami min annaari yowma alqiyaama lijaam naarha qiyaamada ugu yimaayo marka jazakum allahu khayr ilaahay wanaagii khayr ka abaalmariyo dhammaan intii barnaamijka soo hogaansintay intii kasoo qayb gashayna ayagana awjiga xasanada allah kasi intay tallaab soo qaadeen annagana ilaah nooga dhigo iftiin cusub ee waddankeeni iyo ummaddeeni u soo baxay duruufta aan ku jirno iyo dhibaatada aan ku jirnona ilaah nooga dhiga midaan iyo mid lamid oo waxyaabaha ku xigay khayraadka imaan doono kuwii looga bixi lahaa ummad walbaa ciddada u kaco oo khayr iyo wanaag ka shaqeeya mar haddii ilaah subxaana watacaala kitaabkiisii lagu tartamaayo dadkiina lagu dhiirigelinayo nolol cusub iyo iftiin cusub aan rajaynaynaa inuu ilaah miftaaxu khayran ka dhigo warka waa badiyey mar kale iyo mar kale aad iyo aad aa umaasan tihiin inaan ka qayb galno maalmaha barnaamijka uu socdana waan ka qayb geli doonaa wabitaali waxaan soo jeedin lahaa oo aniga ikhtiraacayga ah gobolladii iyo dhallinyaradii waa loo qabtay markaan in xataa madaxda ilaah lagu tartansiiyo way xiidisay iyo kitaabka ilaahi subxaana watacaala ay noqdo si dhiirigelin ugu noqoto magaceyga iyo magaca baarlamaanka waxaan insha allahu tacala markii musaabaqadu dhammaato sida shacabsaax soo jeediyey waxaan maalin kulan gaar u samayn doonaa dhiirigelin ah raggaas ka yimid sidiisa marka gobol biidni illaahi kariim ama ha noqoto in la geeyo muxuu ahaaye golaha ku jira baarlamaanka iyo dadkii meeshay kala hadlaan oo qur-aankana meesha ku akhriyaan ha noqoto ama ragga madaxda inay la kulmaan intaba si gaarna waa looga warrayn doonaa maalmahay joogaan aad iyo aad aa mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
weli dhegeystayaal rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya aad nagala socotaan barnaamijkuna waa dhacdooyinka maanta magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay xuska maalinta dhirbeerista qaranka soomaaliyeed kaa oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk iyo soomaaliya si la mid ah munaasabad tan oo kale ah waxaa lagu qabtay qaar ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cabdinaasir gaareen oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka munaasabadda dhirbeerista qaranka soomaaliyeed ee toddobiyi tobanka abriil maanta lagu qabtay muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalkeena soomaaliya isagoo ku baaqay in bulshada soomaaliyeed ay u istaagto sidii dhirbeerista loo qayb qaadan lahaa oo qof kasta mas-uuliyad iska saaro inuu maanta oo kale dhirbeero
horta sababta maalinta loo asteeyey waxa weeye waa wacyigelin bulshada in la dha- la wacyigeliyo oo lagu wacyigeliyo dhirta si faa'iidada ay dalka u leedahay maxay dhirtu dalka faa'iido u leedahay shacabka in lagu lagu wacyigeliyo haddii dhirta la waayo maxaa dhacaya haddii dalkeena uu dhirtu ku badato maxaa la faa'iidaya in lagu wacyigeliyo maalin loo asteeyo wey waa maalinta keentay markii go-aankaas qaranka uu qaatay magaalo madaxdeena soomaaliya iyo in badanoo gobollada iyo degmooyinka dalka ka mid ah in ay cagaar yihiin oo markaad maanta magaalada muqdisho martid oo diyaarad ku dul marto waxaad arkaysaa magaalada inay tahay cagaar waddada labadeeda dhinac idinka dhalinyaraa tihiin markii la beerayo annaga waa taagnayn waddada labadeeda dhinac waxaa ku abuuran geedo aa ku tallaalan oo ku soconaya inkastoo in badan soddonkii sana oo labaatan iyo dhowrkii sano ee burburkii la jaray oo xabaduhu gubeen madaaficda isku garaacay iyo xabadihii ay baabi'iyeen qaarna xoolaha loo jaray qaarna laska jaray oo in badan la baabi'iyey haddana waa la dabar jeri la-yahay oo weli kama suulin inay muqdisho cagaar tahay iyo gobollada kale ee dalka in badan oo ka mid ah taas waxay ku timid astaynta maalintaa la asteeyey iyo fahamka madaxdii maalintaa ay jirtay ee soomaaliyeed ay fahamtay in dal kasta intuu ka geeda badan yahay uu ka faa'iida badan yahay sidaas daraaddeed dalkeenna oo dhulbeereed ah oo ku fiican wax allaale wixii lagu tallaalay inay kasoo baxayaan ayay dawladdu maalintan astaysay waxaana la sameeyey ololo weyn oo oo oo wacyigelineed iyo mid dawladda hoose ay ku khasbayso dadka guryaha iska leh degan magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale dalkaba in qof walba gurigiisa hortiisa uu ku beero geed taasaa marka keentay inta badan guryaha inay leeyihiin geedo haddayna dadka lahaa iska jirin taasaa keentay in waddadeenna ay geedo ku safan yihiin ku ku ku maxaa la yidhaahdaa ay ku yaalaan marka runtii maalintan waa maalin sidaa u weyn waaye waa maalin u baahan madaxda qaranka ee hadda joogta iyo kuwana bedeli doona iyo dhammaan qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah inuu fahmo sababta maalintan xuskeeda uu yahay iyo waxa ku jiro marka maalintan waa maalintaas qiimaha badan weeye runtii markaan guda galo dhirtu maxay faa'iideysaa haddii la waayo maxaa khasaaro oo ka imaanaya anigu xaqiiqadii ma ihi khabiir ku takhasusay fankaas oo ku tafanunay ma ihi laakiin waxaan ahay oday soomaaliyeed oo goobjoog ahaa maalintaa la sheegayo dawladna u shaqaynayo haddana nasiibkayga wuxuu keenay wasaaraddan oo aan sanad iyo bar ku dhowahay oon joogo oo aan khubradeeda in badan ikhtilaaday oon la sheekaystay oo aan wax badan ka faa'iiday runtii jooginta aan joogay marka haddaan odaynimadeeda iyo isku darsado khibradda aan hadda ka helay dadka khubrada ee saaxiibadayaan u imid waxa weeye dhirtu marka ugu horeyso waxay ka qeyb qaadataa oxygiinka noolaha nolosha noolaha oo dhan ayay ka qeyb qaadataa maxaa jira dhirtu waxay soo saareysaa maalintii oxygen bay soo saareysaa oxygiinkaas caafimaad waaye qofka markuu qaato dhulka hadduu qaato wax ka cid kasta oo oxygiinkaas qaadato way ka faa'iideysaa caafimaad baa ku jira habeenkiina koorba hadar soo saareysaa dadkuna saasoo kale waaye habeenkii marka ilaahay wuxuu ka dhigay hurdo maalintiina macaash sida qur-aankaba ilaahay uu subxana wa tacaala ku tilmaamay habeenkii markaan hurudno oo ay soo saareyso kaarboonka soo saareyso geeduhu soo saarayaan annaguna mid kalaan soo saarayna laakiin nasiib wanaag qofku markaa geed ma joogo gurigiisuu joogaa oo iyo meel ugu talagala jief mararka qaarkood dadka reemiigaa iyo xiliyada kuleelaha oo kale iyo markii geed habeen ama la hoos seexdo ama in badan la joogo waxaad arkaysaa soomaalida inay karaahaysatay geedaha oo ay leeyihiin geedaha jinniyaa joogo geedaha jinniyaa ku nool waa ka cararaayaan sababta uga cararaayaan habeenkii maalintiina u hergalhayaan cilmi ahaan haddii loo fahmo jinni kuma noolo jinnina maaha waxa ceejinaya si u jiifo qofkii wuxuu soo kaca isagoo oo neefta ku xiranta uu soo cararaya wuxuu leeyahy jinniyaa igu dhigay cunaha geedka hoshiisa isku dhawaanina jinniyaa jiifto maaha sidaas kaarboonka habeenka ay soo saaraysa iyo kan la saaraayo oo annaga aan saarayno ayaa isdhibaya dhibkaas marka halkaas ka imaanayo ayaa wuxuu keenayaa qofkan inuu jirrado oo rafaado oo dhibaatoodo ayuu keenaya marka faa'iidaasi geeduhu faa'iida ugu horreyso oo ay noolaha uleeyihiin waa nolosha noolaha soo saaridda oxygenka faa'iidada ugu horreyso ay leeyihiin weeye dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta waad kala socotay redio muqdisho ee codka jumhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa barnaamijkan waxaa inoo farsameynayay maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macali xasan waayidka waad ila socodsiinay intaan mid kala mida kulmeena waxaan dhammaanteed kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo heestii barnaamijka
Thank you. فيه